halkani waa xerada qoloji tan ugu weyn ee ay degan yihiin barakacayaasha ay isku dhacyada qowmiyaduhu ka salkiciyeen deegaanadoodii dhowrkii sanee lasoo dhaafay xeradan oo ku taalla inta u dhaxaysa magaalada jigjiga iyo herar ayaa ah mid ay ku nool yihiin barakacayaal soomaali ah in ka badan lix iyo toban kun oo qoys oo intooda badan ka soo barakacay deegaanka oramada oo ay horay ugu noolaayeen markii ugu horreysay ayaa tiro ka mid ah dadkan waxa ay xukuumadda dowladdeegaanka soomaalida ka arrimisay xilligani dadkan u samaysay dibudejintii ugu horreysay laba boqol konton iyo siddeed qoys oo ka mid ah dadkan barakacayaasha ah ayaa loo qaaday deegaanka bayaxow ee ka tirsan degmada goday kuwani waa qaar ka mid ah dadka la geeyey deegaanadaasi waxa ayna v o a uga warrameen xaaladda ay hadda ku sugan yihiin iyo waxyaabaha loo qabtay ilaa iyo hadda dadkan barakacayaasha ah ee dibudejinta loo sameeyey bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa axmed xasan cumar waxaan ka mid ahay barakacayaasha qolish laga soo raray marka horena belbelinta ka soo jeeday hadda waxaan joognaa bayaxow madaxanagii baa la keenay laba tiim oo kalena ama laba safar oo dambana way dhiman tahay laba boqol konton iyo sideed qoys baa diyaar ah hadda ku a bayaxow ilaahay baa mahadle meeshan waxaa weeye labadii tiim ee lasoo dejiyey si fiican baa loo qaabilay hay-addii socdaalka iom la yidhaahdeenna waday si fiican bay noo soo geedigelisay xafiiskii ka hortaga masiibooyinkuna hawsha inteeda badan isagay ku dhacaysaa waxaana la siiyey aqalo qoys walba aqal baa la siiyey qoys walba raashin aan sonkor iyo saliid lahayn laakiin raashinkii qalalaa baa la siiyey oo saddex kiish oo beriis iyo qamandi iyo geley ah waxaana la siiyey marakanacooyin waxaana la siiyey gustayaal waxaana la siiyey cawdi dadka uu goglan hayey waxaana la siiyey digsi iyo tirigaan ayaana la siiyey tirigaamo ayaana la siiyey boqolkiiba boqol boqolkiiba boqol boqolkiiba laba boqol baan dhihi karaa ayaan ku qanacsannahay maadaama sideed sano aan qoloji fadhinay marka waxaad ku shaqaysataan iyo lacagi iyo xooli iyo malidin sii beeri iyo weli nalama siinin laakiin beerihii inay noo diyaar yihiin baa naloo sheegay dadka in shaqa abuur qayb ka mida loo samayn oo xoolo loo gadi ama meherada loo furi baa naloo sheegay bismillaah magacay waa axmed cali maxamed barakacayaasha qooloji waxaa weeye hadda laga soo raray markii horena dambeyntii geedka ulumiga kasoo barakacay shaqaaqooyinka iyo dhibaatooyinka ka dhacay berigii xukuumadihii hore ay ka talinhayeen yaan ahayn muddo hadda waxaana toddoba sana ama sideed sana waxaan deganayn meesha barakacan qoolojigo reerku deganaa alxamdulilah ilaahay nimcadii maasha allah reerku waa fiican yahay odayga iga horreeyey waxaan ku dari un waa intaa un iyo wixii kale hadda faahfaahsan sidoo kale hadda dhinaca biyaha iyo masquulaha hadda guryuhu way leeyihiin calaa qoyskan waxaa loo siiyey guri guri baa la siiyey gurigu maasha allah aad uska fiican yahay waa guri waxa weeye lebena suuliyaashii way leeyihiin biyihii oo biyo wadareed ah oo meel qasbada fiicanna waa waan ka cabnaa imaadkii iyo waxbarashadii adeeg bixintiina way dhan yihiin oo dhakhaatiirtii baa joogta jandarwooyinkii bay iyo dawadii dawadii oo giftii oo bilaash yaan yaan ka qaadanaa marka ma isleedihiin waad kaga raysan doontaa noloshii xerada qolaji halka ha ha boqol kiiba boqol boqol kiiba sababtoo ah balanqaad fiican oo beere in la siinhayo oo dadkan beere tilcan jireen oo oromiya ku dhex noolaayeen oo beeray lahaayeen in beere la siiyo oo beere ay tabcadaan oo iskaga raysaan noloshii qoolajii ciriirigahay waan ku rajoweynahay geestiisa yuusuf cismaan maxamed waa agaasinka yaraynta halista iyo dibudejinta xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka dowladdegaanka soomaalida ayaan weydiiyey ujeedka qorshahan ay dib ugu rarayaan barakacayaashii qollaji waxa uuna yidhi qorshaha dibudejinta bayxow runtii waa qorshe muddo dheer soo qaatay laakiinse ilaahay ogolaanshihiisa hadda waan bilownay waxaa qorshuhu u yahay ama bartilmaameedku yahay in dibadejin loo sameeyo shan boqol iyo lix iyo lixdan qoys oo laga rarayo xerada baraka ee qoloji lana geynayo goobta dibadejinta ee bayxow ee degmada goday marka ilaa hadda waxaan qaadnay labadii wareega ugu horeeyey oo ah tiro dhan laba boqol konton iyo sideed qoys insha allah wareegyada dambena labada toddobaadee soo socota gudahood ayaan ku dhammaystiri doonaa marka si guud taargetku wuxuu yahay in la dibadejin loo sameeyo waa shan boqol iyo lix iyo lixdan qoys runtii markaanu xaggaa dejinno waxaa noo qorsho ah in aan u samayno qaybo ka mid waxay ka shaqayn doonaan dhinaca beeraha kuwo shaqa abuur loo samaynayo si guud macnaha in noloshoodii dib loo dhiso oo ay ka baxaan barakacnimada weyan qorshuhu tallaabadan ayaa ah markii u horreysay ee dad barakacayaal ah laga qaado xerada qolaji laguna dejiyo meelo ka mid ah deegaanka waxaana hadda qorshaysan tiro kale oo barakacayaal ah oo loo qaadi doono deegaanka awbarre ee gobolka faafan waana kan agaasimaha oo mar kale ka warramaya arrimahaasi waad mahadsantahy su-aasha wasaa'il muhiima runtii waad ogtahoo xerada barakaca qoloji muddo sideed sanno ah ayay barakucu dadka ay xaggaa ku sugnaayeen marka qorshaha dowladdu wuxuu yahay goobtan hadda socota iyo goob kale oo ku xigto degmada awbara ah oo iyadan lala geyn doono qoysas dhan afar boqol qoys labadaa goobduubadejineed marka la dhammaystiro qorshaha dowladdu wuxuu yahay in inta ku hadhay qoloji xagga loogu sameeyo nolol oo waxa weeya xagga la dejiyo islana markaana magaalo looga dhigo sannadihii lasoo dhaafay isku dhacyada qoomiyadaha soomaalida iyo oromada iyo abaara deegaanka ku soo noqnoqday waxa ay guryahooda ka barakiciyeen boqolaal kun kuwaas oo intooda badani ku jira xerada qoloji oo marar badan ay ka sheegteen duruufo nololeed oo qallafsan inay soo wajaheen maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga